runtii dadaallo badan ay wadaan ciidamada amisom iyo ciidamada milatariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo kuwa koonfur galbeedba iyo shacabweynahaba runtii iyadoo dhibaatadan jirto iyo amnila-aanta waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxaan rajaynaynaa ummaddan in xabsigan kor ka furan ilaahay uu ka bixiyo oo jidadka u furmaan ay isku socdaan gaar ahaan caalamka iyo amisom ugu horrayso iyo caalamka iyo dowladda soomaaliyeed milatariga iyo waxaan ka codsanaynaa jidkan kilomitir waaye wuxuu ku fadhiya ma jirto in ummaddan jidkan amnigiisa la sugo ummaddan jidka u furmo dekedda wax ugu soo degaan waa dekedda muqadisho sidaas inay isku furmaan hadda maanta haddii la yidhahdo hataa ummaddan in la kaalmeeyo oo kaalmo in loo keena la damo sidii lagu keenaa dhibaataa marka saas darteed waxaan codsanaynaa ummaddan in jidadka loo furo